waxaa saddex maalmood magaalada wajeer ka socday shirka beesha maxamed subiir kaasoo looga hadlayay midnimada iyo aayaha beeshani shirkaasi oo la isaga kala imaaday guud ahaan caalamka ayaa waxaa kadib markii uu shirkaasi soo dhammaaday warbaahinta la hadlay suldaan maxamed yare suldaan cabdi ogle kaas oo faahfaahin ka bixiyey shirka iyo sida uu ku dhammaaday isagoo oona ammaanay guddoomiyaha guddiga iyo guddiyada kala duwan ee gaaris wajeer iyo nairobi kuwaasoo juhdi iyo dadaal ku bixiyey sidii uu shirkani ku qabsami lahaa iyagoona xilli walba u taagan midnimada iyo midaynta iyo danaha guud ee beesha maxamed subeer bismillaahi raxmaan iraxiim shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay shirkii maxamed subeer oo bilowday saddex iyo labaatankii bishan aan ku jirno oo ku dhammaaday wajeer yaan rabaa inaan wax yar ka taabto sidaad u ogsan tihiinba shir weyn oo sharaf leh oo qiimo leh ayaa ka dhacay wajeer oy ka soo qayb galeen odayaasha culamaa udiinka siyaasiga madaxdii oo dhan ay ka soo qayb galeen waxaan mahad u celinayaa maxamed subeer meejuu joogaba intii shirka ka soo qayb gashe intii ka maqnaydna waxaan u sheegayaa oo keli eh shirkii asaga ahaa maxamed subeer inuu iscafiyey inuu midoobay inuu midnimo u qaatay yaa la isku raacay sidaa awgeed tobankii sana oo lasoo dhaafay wixii ka khaldamay inay saxaan yay ahayd shirkii asaga ahaa wixii waa lagu saxee waa la iscafiyey maxamed subeer maanta wax yar isu qabo ma laha wanaag iyo weji yay ahayd intaa waxaa ku darayaa waxaa weeyaan guddigii guddiyadii guurtada oo soo abaabushay jermanka maxamed bashiir macalin uu soo abaabulay iyo guddigii gaarisa iyo guddigii wajeer oo qaarna yidheen waan iscasilaynaa qaarna yidhaahdeen waan joogaynaa maxamed subeer wuxuu go-aan ku gaare bisha dhiisemba taariikhdii weli lama cayimin inuu isu imaado oo haddana sidii wax loo meel marin lahaa midnimadii ay u hergeli lahayd inuu halkaa iyadee laga sii wado sidaa awgeed waxaan mahad u celinayaa intii ka soo qayb gashay iyo intii soo abaabushay hasa jermanka maxamed subeer ee guurtada maxamed bashiir macalim intaas intaan annaga isku raacnay shirkanagii guul guul guul buu ku dhammaaday wasalaamu calaykum